madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen ah ayaa xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili danjiraha dowladda ingiriiska anfadhi soomaaliya iyo wafduus hogaamiyaye madaxweyne lafdi gareen iyo danjiraha oo kulunsho iyo ku qayb galeen wasiirada wasaarado qorsheynta cadaaladda gargaarka iyo howlaha guud ayaa laisku waraysadii saameynta fatahaado biyo xoojinta wadashaqaynta iyo hirgelinta mashruucyada lanka adeego bulshada safiirka dowladda ingiriiska anfadhi ee soomaaliya ayaa adkeeya in socdaalshii magaalada baydhaba yeeta sidii dowladda ingiriiska iyo kaalan ku qaada lahayd tii ngurmashada dadka saameynta kuwaladii fatahaado biyo iyo sidii markaasi taageer lahaayeen dadaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan daadejinta adeegyada bulshada intaasay kureedda wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdinaasir cabdi caruush yaa ku warbiye kulanka iyo weliba waliya markaasaya lanku hadale xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya soo booqday wafdi uu hogaaminayay safiirka ingiriiska u fadhiya dalka soomaaliya ujeeddada safarkooda waxayd inay wax ka ogaadaan xaaladda saameynta fatahaadda ellinio oo aada u saameeyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa kaloo madaxweynaha ay kala hadleen arrimaha horumarinta iyo arrimaha amniga guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa reer koonfur galbeed waxaan warbixin ka siinay safiirka ingiriiska sida ay ellinia u saameeyeen deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed magaalooyinka ku yaala ee gobollada baayo bakool iyo lowar shabeelle dadka ay ellinia saameysay oo ka badan shan boqol oo kun oo qof oo jooga koonfur galbeed soomaaliya waxaa warbixin aan ka siinay waxyaalihii gurmudka yariga soo gaaray iyo meelaha cabashooyinka jiraan waxaana ka codsannay inay dowlad ahaan ingiriiska kaalmo ayna siinayaan ay dardargeliyaan xilligan adag ee bulshadeena ku jirto madaxweynaha ayaa warbixin guud ka siiyey safiirka ingiriiska arrimaha amniga guud ahaan iyo arrimaha mashaariicda horumarinta u baahannahay iyo dhinaca humanitarianka ee waxyaalaha gaabiska ka jira shirkana wuxuu ku soo dhammaaday si wanaagsan dowladda ingiriiskana waxay noo ballan qaadeen in arrimahan taaganoo elninio wax walba oo suurtigalah ay nagala qaban doonaan hadii ilaah yihahdo